halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna maanta oo sabti ah sagaal iyo tobanka oktoobar oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xoolodhaqatada deegaano ka tirsan gobolka galguduud oo sheegaya in dhibaatada ka dhalata qashinka magaalooyinka laga soo aruuriyo ee lagu qubo dooxooyinka xooladaaqeenka ahi ay dhimasho ku keenaan xoolahooda magaalada muqdisho waxaan idiinka haynaa dood ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ardayda sannad walba ka baxaya jaamacadaha dalka ee aysan u diyaarsanayn shaqooyinka ku wajahan wixii ay barteen magaalada laascaanoodna bajaajta oo aan shaqayn lixdii cisho ee u dambeeyey oo saamayn ku yeelatay dhaqaalaha ganacsatada yaryar ee suuqyada magaaladaas iyo dakhligii bajaajleyda barnaamijka dhaqasho oo maanta oo kale aad ku maqashaan idaacaddeenna ee arrimaha xoolaha aynu uga hadallana waxaan idinku haynaa qaar ka mid ah dadka lo-da dhaqda ee galbeedka degmada beledweyne oo sheegaya in xilligan qoyaanku uu ka jiro deegaankaasi ay cudurro helayaan lo-da wararka qiimaha xoolaha iyo isbedeladii ka jiray sayladaha toddobaadkan barnaamijka tacab ee arrimaha beeraha iyo codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta marka horese wararka arrimaha bini'aadanimada iyo saaxiibkay cabdiwahaab maxamed ibraahim
mahadsanid cabdiraxmaan daadad culus oo aan horay loo arag oo ka dhacay gobolka mabaan ee koonfurta suudaan ayaa maalmihii tege saameeyey ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof oo ay ku jiraan qaxootiyi iyo dadkii martigeliyey ee gobolkaas dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa aada ugu baahan gargaar bini-aadnimo oo deg deg ah qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa ka cararay guryahooda iyagoo sita alaabahooda waxayna isku urursanayaan aagga qalalan oo ah jasiirad ku dhow webiga sida uu sheegay aadan cilmi wakiilka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u n c r ee koonfurta suudaan waxaa sii adkaanaysa in xeryaha gargaarka la gaarsiiyo faydhowrkii ayaa burburay iyadoo ay xirmeen iskuuladii iyo goobihii caafimaadka taasi oo sii kordhinaysa khatarta caafimaad gaar ahaan walaaca laga qabo cudurka dilaaga ah ee daacuunka deegaankan ka tirsan gobolka mabaan ayaa ku yaala meelaha uu maro webiga neel aagga ay dhibaatadu ka dhacday ayaa hooy u ah in ka badan boqol iyo konton kun oo qaxooti ah oo ka yimid suudaan ugu dambeyntiina rabshadaha iyo iskahorimaadka ka socda xadka waqooyiga syriya ee la wadaagta turkiga ayaa sii kordhinaya in boqolaal dad ah ay cararaan sida ay jimcihii sheegtay qaramada midoobay dalalka maraykanka iyo turkiga ayaa maalin ka hor jimcihii isku afgartay in si kumeel gaar ah loo joojiyo duulaanka turkiga uu ka wado waqooyiga suuriya ee uu ku baacsanayo kurdiyiinta suuriya boqolaal dad ah ayaa ka gudbaya xadka ciraaq iyagoo raadinaya nabadgelyo wariyaasha ayaa ku waramaya in dhowr hay-adood oo ka mid ah kuwa qaramada midoobay ay xaqiijiyeen inay sii wadayaan bixinta gargaarka iyo adeegyada aasaasiga ah ee looga baahan yahay aagga iskahorimaadka intaasi waxaa inoogu eg warkii maanta ciddii uu dhaafay waxa ay dib uga dheehan karaan barta aan internetka ku leenahay ee radio ergo o r g iminkana qeybaha kale ee idaacadda iyo cabdiraxmaan maxamed wuu mahadsan yahay cabdiwahaab oo wararka halkani nooga soo jeedinayey gordhow waxaynu guda gelaynaa qeybaha kala duwan ee barnaamijkeenna maanta
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aan ku bilaabo xoolodhaqatada deegaano ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatada ka dhalata qashinka magaalooyinka laga soo aruuriyo ee lagu qubo dooxooyinka xooladaaqeenka ahi ay dhimasho ku keenaan xoolahooda xoolodhaqatada ku nool degmooyinka balanballe cabudwaaq cadaado iyo gurceel ee gobolkaasi ayaa ka cabanaya qashinkaas oo ay sheegeen in baabuurtu ay soo qaadaan kana soo fogeeyaan magaalooyinka kaasi oo lagu daadiyo dhulka daaqsinka u ah xoolaha islamarkaasna dooxooyinka oo dhan ay dabayshu ku sii fidiso wariyaheenna magaalada gurceel cabdirasaaq xirsi haajirow ayaa warbixinta tan inoo soo diray xoolodhaqatada ayaa marka uu roobku do-oyo xitaa marka jiilaalku uu adkaadaba waxa ay xoolahooda keenaan deegaano magaalooyinka u jira shan iyo toban ilaa iyo labaatan kilomitir oo ay lug kaga soo aadi karaan halkaasina waa meelaha ay dhibaatadani ka dhacdo haajir cabdikariin axmed oo ka mid ah xoolodhaqatada balanballe waxa uu reediyo ergo u sheegay in muddo hadda laga joogo laba bilood labaiyo toban neef oo ari ah ay uga baktiyeen qashin qub ay cuneen kuwaasoo lix ka mid ah ay ku wada sumoobeen dawo la dhigay meel u dhow halka uu dego xoolodhaqatada qaarkood oo horay ula soo xiriir radio ergo iyagoo duubaya codkooda ayaa sheegay in xooluhu ay dhimanayaan marka ay cunaan dawooyinka dhacay ee lasoo qubay bacda jilicsan ee arigu marka ay cunaan caloosha kaga dhegta lafaha xoolaha la qalay iyo biraha yaryar oo ugu dhex dhoonta xoolaha marka ay cunayaan kartoomada iyo wixii la midka ah
daawo anugu meel laga soo raray ma aqaan ma isbitaal baa laga raray ma farmashiyaal baa laga raray ma aqaan wax adugu daawo salin daawooyin badan suufaf salingiyaal kartoomo ku jiray baa meel lagu daadshay arigii qayb ka mid ahaa ku leexatay wixii bay cuneen xilliyadii abaaruhu jireen bay ahayd oo carada adugu nacfilaaan ka jirtay lix neef baa ku dhimatay neefna laba neefna meesha baan kasoo qoray guriga ku dhimatay afarna meesha lafteeda wixii markii cuneen bay ku dhinteen nin kale oo saaxiibka aya oo mahad la yidhaahdo aan deris nahay sidaasoo kale sagaal neef meesha iyaduna horteedii sagaal neef oo arigiisa ka mid ahaa isagana ku dhimatay waa wax joogtaa weeye ma ahan wax mar iyo laba iyo saddex iyo mina dhaca maahan haajir wuxuu sheegay in gaadiid yaryar ay si dhowmasho ah kusoo rogaan qashinkan dhowr jeerna ay dacwad ka geeyeen xafiiska maamulka balambal dahabo xasan muuse oo ku nool deegaanka saxladhaab oo galbeed ka xiga gurceel toban kilomitir ayaa qabta dhibaato la mid ah midda haajir waxa ay radio ergo u sheegtay in toddoba-iyo toban ka mid ah arigeeda kontonka neefa ay u geeriyoodeen cunista qashin laga soo fogeeyay magaalada gurceel waxayna intaa ku dartay in neef walba marka uu baktiyo halkii uu ku baaba-ay lagu arkayo wixii uu cunay oo qashin ahaa bacaha iyo qashin iyo waxa iska daadsan wax dhiba markaas ilama aysan lahayn waxaan arkay arigii oo rafaaday oo caatoobay oo calooshii baabaday oo mataqaanaa ilaahay qudradiisa aada iyo aada dhabarkiina ka gubtay calooshiina ee go-daba meelaha dhageystayaasha arrintan ka cabanaya codadka ay uga soo duubeen radio ergo waxaa ka mid a deegaanka shiilamadow oo duleedka degmada caabudwaaq ah muuse nuur oo ka mid ah xoolodhaqatada deegaankaas ayaa sheegay in arrintan ay wax ka qaban karaan balse caqabada ugu weyn ay wajahayaan ay tahay in isku dhacbeeleedyo ay meesha ka dhashaan kasakow xoolaha wuxuu muuse ka waramayaa in qashinku uu nabaadguurinayo naqa iyo dhirta cagaaran ee xooluhu ay cunaan wuxuu codsi u jeedinayaa maamulka degmada caabudwaaq way dhinteen geedihii adabacihii iyo beledii baa ku raran wixii mawey bacaha ahaa markii mawey dabaysha u timaado haye bay saa wadanka ugu yaacayaan wadankii oo dhan ba foolxumada iyo wax ka muda waad yeelaysaay oo wadan xoolo daaqsimeenna waa ahaayo xoolihii hadda wayba ka cararayaanoo hadee waxba naqa kama ay cunayaan oo naqii oo dhan waxaa qarinaya waxaas waxaasuu cunayaa kabacdina markuu guuro meeshii uu degenaabuu la tegayaan xooluhu meeshaas ama ku baktihayaan ama ku jirinayaan xoolodhaqatada qaarkood sida dahaba xasan muuse waxay adeegsadaan farsamooyin ay ku badbaadinayaan neefka qashinka cunay laakiin waa tallaabooyin u eg in qaarkood ay neefka waxyeelo gaarsiin karaan xarumaha oon koley dawada iyo mararkaas oo kaniiniga sida kaniiniga wax saasaan ku dadanaa moogiye wax gooniya kuma qabano wax saliid iyo waxaasaan siisiyaa ku daya oo si ay uga foqda iyo shaambaxeeraan oomada iyo waxaasa isugu dara hoogaa yaraha wou ka da-aa oo xoogaa markaas wax cunid neefka oo bilaabaa si sahlanaan koley uga bogsan maayo laakiin waa siiyaa cuntada markaasaan waxaasaan uga fajiyaa bacda iyo wasaqda doctor sulaymaan maxamed saalax oo ka tirsan ururka xanaanada xoolaha gobolada dhexe ee sareelba wuxuu ergo u sheegay in neefka cuna qashinka sida bacda uusan dawo lahayn balse looga soo saari karo qalliin oo keliya waxa waaye bay-ad la haleeyey waaye laga bilaabo afka ilaa futada neefka inta u dhexaysa oo organ ayay dhibaato u geyshaa oo ilaa iyo toddoba sideed organ marka ay afka gasho ee ay dhuunta martana caloosha ayay fadhiisataa calooshuna waa warshadii lagu kala soocayay wuxuu neefka cun khaasatan xoolahan aan kuleeyahay afar caloolayda markay habeenkii soo barya ceshadaan ama markay jaanis helaanoo ay nastaan oo nasanayaan oo kale soo barya ceshadaan bacdi calooshii ayay ku wareegaysaa oo ku guurguuraysaa doctor sulaymaan wuxuu sheegayaa in qashinka laga soo fogeeyay magaalooyinka uu hoos u dhigay dhaqaalaha dadka reer miiga ah oo neefka cuna uusan caano iyo hilib midna yeelanayn neefka waxay ka hor istaagtaa inuu nafaqo helo marka ugu hore waxay ka hor istaagaysaa macdanaha jirka neefku marka uu ama cuno la siiyo ama duurka uu dhir ka soo cuno kala duwan wuxuu helayaa macdan jirkiisa u fiican oo kobcisa oo taya leh dhiiggiisa kor u qaata caanihiisa kor u qaata difaaciisa jirka kor u qaada waxaasoo dhan meeshay ka baxayaan awooddiisii jireedaa hoos u dhacaysa dhaqaale ahaan neefkaasu waxba ma goyo wasiirka xanaanada xoolaha ee galmudug axmed dhiblaawe ayaa idaacadda erga u sheegay in dhibaatada haysata xoolodhaqatada ay qayb ka tahay deegaameyn lagu sameeyey dhul daaqsimeed u dhow magaalooyinka wuxuuna intaa ku daray in laba kun sideed iyo tobankii daraasaad ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gobolka galgaduud ay ku kordheen lix iyo labaatan tuulo hal sano gudaheed kuwaasoo ay samaysteen dadka ay xooluhu abaaraha kala tageen degmooyinka iyo wasaaradda horta inay iska kaashadaan marka hore in istaraatiijiyad dhaba loo helo sida loo xakamaynayo qashamada ama haraadiga waxyaabaha oo magaalada laga isticmaalo in la helo goobo istaraatiiji ah oo leesayn karan oo qashamada iyo waxyaabaha lagu daadiyo oo wasaaradda laftirkeedu ay qayb ka qaadato in loo xalaamadeeyo in qashankaa lagu shugo qashinku waxa uu noqday kan ugu horeeya ee dila xoolaha ka agdhow magaalooyinka sida uu sheegay doctor sulaymaan oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ee sareelba cabdirasaaq xirsaa jirow idaacadda ergo magaalada gurceel
weli waxaad la socotaan radio ergo barnaamijkeenna inta uu socdo waxaa qayb ka noqon doona codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan haddaba haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan mar kale galab wanaagsan warbixinno xiise leh iyo waraysiyo ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan oo inoo soo socda marka horese aynu fiirinno saadaasha hawada roobab meel dhexaad ah iyo kuwo culus ayaa la filayaa inay ka da'aan qaybo badan oo ka mid ah dalka iyo dhulka sare ee etoobiya inta lagu jiro toddobaadkan sagaal iyo tobanka ilaa shan iyo labaatanka oktoobar saadaashu waxay muujinaysaa in heerarka webiyada jubbe iyo shabeelle ee soomaaliya oo baryahan sarreeyey ay fatahaado daran ku keeni karaan kanaalada iyadoo meelaha qaarkoodba ay toddobaadkii hore ku keeneen meelaha ay khatarta webigu ka jirtay maalmihiina dhaafay waxaa ka mid ahaa beledweyne oo ah webiga shabeelle iyo weliba baar dheere oo uu maro webiga jubba roobka ayaa la qiyaasayaa inuu daadad ku soo celiyo dhulka rogan ama dhulka hoose ee gobollada baay bakool iyo gobollada dhexe ee dalka saadaashan waxaa idiin soo gudbinaya mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee swaalim oo ka tirsan hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobey ee faw xafiiskeeda soomaaliya
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan radio ergo waxaynu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna galabta iminkana aynu eegno wararka qiimaha xoolaha iyo isbeddeladii ka jiray qaar ka mid ah sayladaha ay naga soo gaareen aan ku bilaabay magaalada burco adhiga daabaxa ah ayaa toddobaadka kan waxaa heerkiisa koowaad lagu kala iibsanayay toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan ah waa qiimo caadi ah marka loo fiiriyo isbeddelka sayladaasi ka jira daabaxa ayaa iib wanaagsan leh sayladaha burco ahminka oo loo dhoofinayo dalka yemen ayaa qiimuhu aad u kacay waxaana heerkiisa koowaad lagu kala iibsaday toddobaadyadii ugu dambeeyey iyo weliba maalmihii ugu horreeyey ee toddobaadkii ina dhaafay ee neefkiiba boqol dollar adhiga jarka ah ee loo dhoofinayo dalka cumaan iyana waa ilaa toddobaatan dollar laakiin adhigaasi ma ahan mid aad u badan waa xoolo aan tiro badnayn oo toddobaadyada qaarkood ay doonye ka qaadayaan dekedda berbera geela qaliinka ah heerka koowaad burco waxa uu ka marayaa lix boqol iyo konton dollar qiimaha geela ayaa hoos u dhacay marka loo fiiriyo toddobaadyadii hore maadaama xoolaha ugu badan ee la kala iibsanayo ay yihiin daabaxa oo keliya oo uusan ahmin ku jirin dhinaca magaalada baydhabo adhiga daabaxa ah ee sayladda la keenayo ayaaba yar inkastoo uu iibkiisu wanaagsan yahay roobkii ayaa ka daayay baydhabo iyo nawaaxigeeda waxaana togaggii iyo dooxooyinkiiba fadhiya biyaha roobka taasoo saamayn ku yeelatay jidadka adhiga birmada ah ee dhoofka ah ayaa heerka koowaad lagu kala iibsanayey ee sayladaha magaaladaasi horaantii toddobaadka ina dhaafay boqol dolar laakiin qiimaha geela ayaa weli qaali ah waxaana neefkiiba lagu iibsanayaa soddon iyo saddex milyan oo shilin waa geela daabaxa ah lo'da gobolkaasi abaaro ayaa ragaadiyey lamana keeno sayladaha magaalada baydhabo ugu dambayntiina magaalada hargeysa haddii aynu eegno ee toddobaatan neef oo geel ah boqol iyo toban lo ah iyo in ka badan toddoba boqol oo neef oo adhi ah ayaa sayladaha magaaladaasi lagu qalaa maalin walba geela qaliinka ah ee hilibka badan lihi waxa uu sayladaha magaaladaasi ka marayaa sagaal boqol iyo konton iyo shan dollar dullaaliintu waxa ay leeyihiin waa qiimo aad u hooseeya marka loo eego sidii uu hore u ahaa qurbaca oo loo qaado d jabuuti dabadeedna loo sii gudbiyo ee waddamada khaliijka gaar ahaan sacuudiga waxa uu marayaa shan boqol aandhehe saddex boqol iyo konton iyo siddeed dollar geela dhaqaalka ah hasha irmaan waxa ay sayladaha hargeysa ka joogtaa kun iyo boqol dollar halkii ay bilo ka hor ahayd kun iyo shan boqol oo dollar lo-da qalliinka ah sayladaha magaalada hargeysa waxaa toddobaadkan lagu kala iibsanayay dibida waaweyn afar boqol iyo siddeetan dollar lo-da irmaanina waxa ay ahayd lix boqol oo dollar wararka qiimaha xoolaha iyo isbedeladii ka jiray sayladaha ay naga soo gaareen qaarkood maanta intaasi aynu ku ekeyno
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
weli waxaad la socotaan rediyo ergo iyo barnaamijkeenna maanta iminkana laascanood bajaajta oo aan shaqayn lixdii cishe oo u dambeeyey ayaa saamayn waxa ay ku yeelatay ee dhaqaalaha ganacsatada yaryar ee suuqyada magaaladaasi iyo dakhligii ay bajaajlaydu ee ka heli jireen bajaajta oo aad ugu tiro badan magaaladaasi ayaa isticmaali jirtay wadooyinka magaalada oo dhan laakiin maamulka degmadaasi ayaa waxa uu ku soo rogay awaamir cusub qaarkoodna waaba la xirxiray waa sababta keentay in ilaa afar boqol oo bajaaj aysan shaqayn maalmihii ina dhaafay haddaba saamaynta ay arrintaasi yeelatay waxaa warbixintan laascaanood inooga soo diray waryaheena farax maxamuud dubad gaadiidka mootobajaajka oo fududaysa isu socodka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaan shaqayn muddo shan cishaa arrintaasi ayaa saamayn ku yeelatay suuqa hilibka iyo kudaarta ee aadka looga adeegto ee ku yaalla magaalada tan maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa awaamiir duldhigay bajaajlayda awaamiirtaasi oo gaadhaysa koob iyo toban qodob oo uu ku jiro qodob dhigaya inaysan bajaajlaydu mari karin waddada halbowlaha ah taas oo ay ka biyo diideen haddaba arrintaasi sidaa ay u saamaysay ganacsiga waatan deeqaha bokor warsame oo hilibka ku iibisa sariibadda magaalada laascaanood afartii casho bajaajyadu xidhnaayeen dhowr boqol oo dollaraadhi ayaa noogu go-ay neefkii aanu qablo ama cadbaa laga qaadaya laba cadbaa laga qaadaya dabeedna adhigaas waa go-aya afarta koone dee magaaladu waa kala fog tahay waxaa la raaci jiray bajaajyada dadka waxaa soo qaadi jiray bajaajyada bajaajyadii waa la waayey dadka guryahooda ayay iska joogeen hilib ayaanu qali jirnay hilibku boqol dollar iyo hadeer neefku marayaa haddii uu marayey cadki waxaa laga yaaba neefkii boqolka dollaraha in cad quura laga qaatay hilibkiina dabeedna uu saa ku baaray boqolkii dollarna usaa noogu go-ay annaga darafteeda ay noqotay khasaare weyn ayaa halkaa ka soo gaadhay badan oo aan ciidanba lahayn oo loo saari jiray adeegyada oo adeegyada u dhigi jiray meherado guryaha ku dhegan waxa ay sheegtay deeqa inay maalintii qali jirtay laba neef oo adhi ah laakiinse ay iminka qasho hal neef oo keliya horey waxaa caado ugu ahayd markay hilibka iibiso inta u soo hadha inay shiisho oo habeenkii iibiso isagoo bisil laakiinse iminka hilibka ku hadha miiskeeda ayaa aad u tiro badan oo kii hore ka badan arrintani ayaa saamayn ku yeelatay nolosha qoyskeeda oo ka kooban koob iyo toban ilmood kuwaasoo lix ka mid ah ay lacagaha waxbarashadu gaadhayso boqol iyo afartan dollar uga bixiso dakhliga ka soo gala hilibka ay qasho bakhaarada waaweyn ee iibiya bagaashka iyo raashinka ee ku yaalla magaalada laascaanood ayay sidoo kale arrintani taabatay sida uu raadiyaha bilaadanimada ergo u sheegay ganacsada yaasiin salebaan axmed oo bajaajtu u fududayn jirtay in alaabta dukaankiisa maalintii la gaadhsiiyo xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada laascaanood iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee macaamiisha laah dadkiina imaanshihii xitaa dadkaa yaraadayba oo qofku isagoo meeshiisa jooga adeegiisa loogu geyn jiray oo soo dalban jiray oo bajaajta halkeeda ugu iman jirta bartiisa joogo haddar cidlo ima mumayso dhaqaaqii waa iska yaraada xitaa sababtu waxay ku tahay bashaafkay kusoo raaci jireen oo ku iman jireen ama isagoo halkiisa joogo soo dalban jiray haddeese ma ma jirto qof iyo laba iyo saddex waxaasaa iska aad u bay udhiso adoo ilaa hadda soddon kiish oo kale aan iibin jiray ugu yaraa xagga raashinka haddaan ka cabiro haddee ilaa waxay ku ururtay shan kiish oo kale haa de waa kolley waa dareemi kartaa de wixii inay kolley de wax soconayo waxa inay dhimeen waad arkaas kaga muuqataa guddi ay leeyihiin bajaajleydu ayaa raadiyo wergow sheegay in maamulka degmadu ay xereeyeen in ka badan afar boqol oo bajaaj oo magaalada ka shaqaynaysay waxaana markaasi kadib ay u soo bandhigeen habraac iyo awaamiir koob iyo toban qodob oo quseeya bajaajta sida uu sheegay farxaan axmed nuux oo ka mid a guddiga bajaajleyda laascanood annagoo guddidii bajaajleyda ah waanu tagnay koob iyo tobankii qodobu soo qortay toban qodob oo ka mid ah waanu qaadanay qodobkaanu didnay wuxuu ahaa walaale laamiga dheer aanu ka buriysayno oo laamiyada kale waa iska laamiya xaafadaha iska dhex mara laamiga dheer aanu ka shaqaysanay buu yihi maayarku ka dega taasina waxay nugu noqotay arrin aad iyo aad u weyn aanu qaadi karin laamiyada kale waa laamiya aan dadku aad suuqya iyo laamiyada kale dadku aad uma maraan laamiga weynba bahaladu ka shaqeeyaan arrin waxay nugu noqotay aanu qaadi kari weyn oo naga digi wadaba walaal nugu noqotay in bahashaas koob iyo tobanka hameennimo wixii ka dambeeya inay bahashaas aysan shaqeyno magaalada mid lagu arag waanu ka aqbalnay bajaajyada muusuka iyo rikoodhada iyo samiicadaha lagu xudhayo in aan lagu arki karin magaalada qolada maamulka bahaladayada iyadoona waxbana laga weydin oo waxbana loo sheegin baa bahaladayada bajaajyadii oo dhan linta la ururiye la xareeyey sharcigana waxaan waan u hogaaminsananaa jidka halbowlaha u ah magaalada ayay bajaajleydu ka helaan macmiil tiro badan oo u baahan in loo adeego waana sababta ay weli uga dhaga adeygayaan go'aammada dowladda hoose ee degmada laascaanood gudaha magaalada laascaanood bajaajtu qofka raacaya waxaa laga qaadaa shan kun oo shilin soomaaliya laakiinse qofku haddii uu doonayo in si gaara loogu adeego waxa uu iska bixiyaa markii uu kiraysanayo bajaajta lacag gaadhaysa hal dollar ilaa laba dollar bajaajleyda qudheeda ayaa dareensan saamayn dhaqaale oo ka dhalatay shaqadan bajaajta ee laascaanood laga joojiyey halkaasi oo boqolaalo dhallinyaraha u ahayd il dhaqaale oo ay si weyn ugu tiirsanaayeen qoysaskoodu bajaajle cabdiraxmaan maxamed yuusuf waa abele saddex carruura waxaanuu raadiyaha bilaadanimada ergow sheegay in habeenkii uu soo shaqaysan jiray lacag gaadhaysa ilaa toban dollar oo biil ugu filnayd reerkiisa laamigaasina halboolun u ahaa ma garas dadka badankoodana waxaan u qaadi jirnay waxaa laamigaa weyn iminkana ka leexda leeyihin yeeli mayno annagu laba boqol ad waan ka xarayn jiray reerkaygana waan ka biili jiray saddex baan leeyahay wallaahi iminka waxaan ku iri odaygii aabbahay baa xaafadayda biila waxaan ku iri kiradii xitaa hadda ma hayo waxaan sameynaa oon garan laana maamulka degmadu waxa uu ku eedeeyey bajaajleyda in dhexdooda ay ka dhacaan falal liddi ku ah nabadgelyada sida in moobeelada lagu furto xilliyada qaarkoodna iskudayo kufsiya ay ka dhacaan xogayaha dowladda hoose ee degmada laascaanood cabdiraxmaan khadar maxamuud waxa uu qiray in dad yar oo ku qarsoon bajaajleydu ay falalkaasi geystaan ayna doonayaan inay nidaam iyo lambaro tirsiya u sameeyaan bajaajyada si dhibaatadaasi meesha uga baxdo waxaanu door bidnay inaanu ka maamul ahaan mas-uuliyaddeeda iyo waajibka naga saaran shacabka iyo gaadiidkaba inaanu meel marino waxaan u samaynay number waxaan u samaynay lagu garto oo tirsiya waxaan u samaynay shaambad waxaan u sameynay tare waxaan u sameynay guddi iyo xafiis lagala xidhiidho oo wixii bajaajta ama arrimaha bajaaja ku saabsan iyaga uun aan u daba fariisano kii waxgeysta kii amni darro ka timaado kii shilgala iyaga laftigoodana ay dhan u tahay oo haddii mid shil galo ay xataa dee iscaawin karaan contribution ay samaysan karaan iyo maamul iyo nidaam arrimahaas oo dhan ayaan u sameynay waana arrinta qura ee xalka ah koob iyo tobanka qodob ee aan u soo bandhignay waa koob iyo tobanka qodob maamulka dowladda hoose ee degmada laascanood waxay ku adkaysanayaan in bajaajadu aysan ku sii shaqayn karin jidka halbowlaha u ah magaalada laascanood halkaasi oo ay ka dhacaan shilal iyo dhibaatooyin doonayaanna inay arrintaasi xal u helaan faarax dubad raadiyaha bilaadanimada ergo laascanood
dhegaystayaal sida aan horeyba idinku sheegay waxaa barnaamijkeenna qaybka codadka ay dhegaystayaashu meelo kala duwan inooga soo duubeen aan ku bilaabay dhegaysto jooga ee cadaado ayaa waxa uu ka dayrinayaa nadaafadda deegaankiisa asalaamu calaykum raadiyo ergo anigoo anigoo magacayga la yidhaahdo maxamed cabdi oo jooga deegaan weynaha cadaado waxaan ka cabanayaa degmada cadaado nadaafadii oo dhimatay oo qashinka iyo haddii ilaahay ku roon yahay
jawaanada qashinka dukaafad laga dhigay magaaladii oo dhan degmaduna aysan waxba ka qabanayn caruurihiina nooga jiradeen isbitaalkuna uusan lahayn dhakhaatiir caafimaad oo dhakhaatiirtii ay ka tagtay waxaan ka codsanayaa dadweynaha cadaado inay ka hor tagaan dhibaatadaas kusoo fool leh dadweynaha cadaado waa mahadsantihiin saad iyo ergo dhegayste kale oo cod nooga soo duubay deegaan la yidhaahdo dhogod waxa uu ka warramayaa in deegaankaas oo muddo abaar ahaa ay ka da'een roobab lagu diirsaday laakiin roobkii ayaa xoolo ka laayay dhegaystahan walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa maxamed farki saleemaan oo jooga degmada dhabad wuxuu meeshan ka hadlayaa abaaro badan baa ka taagnaa laakiinse hadda waynu dooganay walaalayaal meelahana waxaa nagaga dhacay abaartii waxaa noo soo bedelay burwaaqo marka geel iyo ariba roob baa naga laayay halkaa waxaa igaga dhintay aniga laba iyo toban halaad iyo tan iyo toban riyood oo ariya marka walaalayaal cabsino way jira dhegayste kale oo joogta degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka hadlaysaa cuntada iyo hoyga kaam ay degan tahay oo haatan ay dhibaato ka jirto waa sida ay sheegaysee assalaamu calaykum raadiyo erga waan idin salaamay magacayga waa faadumo cabdi cali waxaan joogaa gobolka hiiraan waxaan ka cabanaynaa waxaan joognaa kaamka la yiraahdo ugaas khaliif waxba ma haysano bacihii noogu dhisnaayna way naga dumeen waxaan haysanaa ma lahan waxaan cunnaa ma lahan hoye ma lahan roobabkii waa kuwana waxaan idinga codsanaynaa marka fariintaas inaad noo gudbisin waad mahadsantihiin raadiyo ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaal weli waxaad la socotaan radio ergo waxaad inagala socotaan mawjadaha gaaggaaban efemyada baraha bulshada iyo website-ka iminkana muqdisho arday tiro badan ayaa sanad walba ee waxa ay ka qalin jebiyaan jaamacadaha magaalada muqdisho iyo kuwa magaalada jowhar ee gobolka ee shabeellada dhexe haddaba ardaydaasi ayaan helin fursado shaqo oo u dhigma wixii ay jaamacadaha ku barteen badanaana ardaydaasi kuma shaqeeyaan waxyaabihii ay jaamacadaha ka barteen maxay tahay caqabaddu maxayse yihiin fursadaha ardaydaasi u furan ee ay ka faa'iidaysan karayaan waxaynu ku eegaynaa doodan soo socota oo ay qaybinayso maryamo sheekh cabdi wariyaheenna magaalada jowhar kuna qabatay magaalada muqdisho waxaa ka qaybgelaya saadaam axmed caadle oo bartay cilmiga beeraha isla markaasna iminka dhaqda shinnida oo dhaqaale badan halkaasi ka sameeyey cabdiraxmaan cali afrax oo maamulka iyo maaraynta bartay islamarkaasna muddo saddex sano ah shaqo la'aan ah balse hadda qorshaynaya in uu raadiyo habab cusub uu shaqo ku heli karayo iyo weliba cabdulqaadir daahir maxamed oo isna sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ee ka baxay kuliyadda ganacsiga balse muddo hadda afar bilood laga joogo keliya ka shaqaynayay farmasi ku yaalla magaalada muqdisho si uu noloshiisa u maarayo dooda tan oo ka qaybgalayaashu ay xoogga ku saari doonaan caqabadaha ee ku xeeran in ardaydu waxyaabaha ay jaamacadaha ka barteen ay ku shaqeeyaan iyo weliba sida ay arrintaasi uga gudbi karaan waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan cali afrax qofka horta waxa uu bartay inuu ku shaqeeyo qofka aad buu u jecel yahay sababtoo tahay wax uu waqti ku bixiyey muddo afar sano ah ama ka badanba inuu ku bixinaya dabcan waa dareemi kartaa baahi weyn u qabaa laakiin markii uu raadiyey factoriska wax laga raadiyeyna uu qofka shaqo ka raadiyena saddex nooca ugu waaweyn inuu dowladdii ka raadiyo ima inuu hay-ad ka raadiyo inuu ka raadiyo meelo kaleo ka duwan dabcan waxaa ka mid a marka dowladdii caqabadihii jiray adexmaanaan sheegay qofka marka uu jeclaan lahaa inuu wixii sameeyo oo hadduu isku dayi lahaa inuu meel furo oo wax uu bartay uu ku shaqeeyo waxyaabaha u diidi karo fikrad markuu la yimaado waxa u diidi karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihii uu awood u yeelan waayo taasaa dhibaato ku noqon karta qof marka sadaam aan usoo leexdo waxa badan oo laga dhawaajiyey waxay ahayd in dowladii laftirkeeda nin jeclaysi jiro hay-adii ay ka jiraan ma idinkaa rabtiin keliya inay ku dhaganaataan waxaad barateen waxyaabo iska daba dhawaa jirto oo dadku ay samayn karaan marka maxay tahay dhalinyaradiina laftirkeeda caqabadaha dhinacaas idinka haysto way jirtaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha laakiin shaqada lasoo bandhigo inta badan dhalinyarada loosoo soo bandhigaayo waa wax iska afkaa waa dad diyaarsan oo runtii waan raadinay ani laftigeyga waan waan raadiyay intaanan shaqadan xifraddan intaanan bilaaban muddo shan bilood ahaan ka daba cararayay waxaan isiri marka waxaa kuu dhaanto waxaa la yidhi biyo saxbadaada looga unbaxahay inaan xifrad la timaado adiga si aad shaqo la-aantan jirto ugu samayto baxdid cabdiraxmaan sidaa maqlaysay sadaam ee wuxuu bedashay shaqadiisii ahayd in cilmiga beeraha uu barto kadibna haddii uu shaqadii waaye muddo joogay in uu xirfadda dhaqashada shinidoo kale uu barto ma is leedahay adigoo soo wax baratay oo shaqadaadii shaqayn ku shaqayn karo maxay tahay muddada afarta sano waxaad gurijoog u tahay oo aad xirfadda u bedelan weyday waxaa jiray rajooyin badan iyo waxyaabo badan oo aan soo sugaayay taasoo igu noqotay niyajab iyo inaan wakti iga lumay hadda wixii ka dambeeyo sanadka cusub waxaan rajeynaya insha allah tobaniga inaan aniga xirfad ii gaar ah hirgeliyo oo aan ahayn waxaan soo bartay taasoo hadda ugu badan dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha inay noqdaan dad xirfad gaar ah haddana dib u barta xirfadaasna ku shaqaysto aniga waxaa igaga baxay xirfadahan hadda waqtigada aan fadhiyey xirfado badan aan bartay oo aan rajeynaya insha allah inaan ku shaqo bilaabo dhanka ganacsiga taasoo rajeynayo inaan sanadka cusub insha allah ku shaqo bilaabo cabdiqaadir idinka dhalinyaro ahaan dhalinyarada jaamacadaha sidaa isu xigtaanba ha noqotee ama isku xaafadba ha noqotee ma samayseen garuub gurubaysi oo aad ku samaynaysaan sidii shaqo lagu raadin lahaa ama dowladdii ha noqoto ama jaamacadaha kasoo baxdeen ha noqoto ama hay-adihii ha noqoto si gurubaysi ah oo ku heli kartaan shaqadan xirfadan xirfad ka duwan ma samayseen maxaase hadda adig ku shaqaysaa horta aada umahadsan tahay annaga hadda ka hor waan samaynay weliba waxaan samaynay markii aan jaamacadda dhamaynay fikradda inaan keenana waxaa noogu qasbay ardaydii naga horreysay aan fikrada aan ka dhaxalna qayb ka ahaa waxay ahayd marka waxay noo soo gudbiyeen fikradda in annaga aan isku tagno oo aan lacago commissionas ka qaadno kadibna meel aan furanno arrintii fikirkii markuu uu socday muddo uu socday marka intii aan ku ballannay oo ardaydii qayb ka mid ahaa qayba ka mid ah shaqo helay marka fikirkii waxaa qayb ka mid ah baxday aan luntay qayb niyay jabtay noqotay wixii way sii soco waayeen barnaamijkii meesha uu ku dhamaaday fikraddas meesha ku dhamaatay aniga ka shaqo ahaan hadda aniga waxaan bartay kuliyadda ganacsiga haddana waxaan ku shaqeeyaa farmashist farmashistaan ahay kolley shaqadaas waxaa keenan waxaa ka mid ahaa baahi uun jirtay iyo shaqo la-aan waqti dheer soo jirtay lana rabay in noloshii si looga gudbo si marka wixii aad soo baratay eedan suuragal aysan u noqonin in fursaddeedii aa u hesho yacni waxaa fursad u heli karto oo aan qaban karto inaad dabcan howl bilawdo meeshaa bilaawdo hadda waxaan qaataa boqol iyo konton sidii aan filayay ama aan rajeynay maysan noqonin laakiin markaan isbarbar dhigo caqabadihii aan soo maray maanta waan ka fiicanahay sadaam aan ku noqdo sadaam cilmiga beeraha ayaad baratay sidaan wada ognahay hadda waxaa samaysaa dhaqashada shinnida bal faahfaahin naga sii inta aad haysay waxaad kusoo baratay waxaad hadda ka faa'iday bal si dadka ay u maqlaan dhallinyaradana ugu dhiirato afar sano oo dugsi sare ah iyo afar sano waxaa jaamacadda ah sideed sano cilmigaas jeceylkaan u qabay wuxuu ahaa inaan ku shaqeeyo xifraddaas waxaa sababay marka number one waxaa waayey dhaqaalihii oona haysanin oo marka waxaa igu kalifay inaan anoo dhanka beeraha rabo inaan ugu faa'iideeyo oo shinnida ayaan bilaabay waxaan ku bilaabay shan sanduuq haddana waxaan marayaa ilaa boqolaan maraya marayaa dhihi karaa shaqo runtii ama xifrad ka fiican ma jirto haddii shaqadaada adaga abuuratid waayo shinnidu waxay ka tirsan tahay xoolaha la dhaqdo waxay ugu qaadatay shinnidu inaan runtii aan ka miro dhaliyo muddo laba sano ah anugu waxba ka helaynin oo zero ay tahay ayaan dadaalkaas ku celceliyey ku celceliyey hadda maasha allah waxaan ahay hadda nin loo shaqeeyo shinnidu marka maxsuulka kasoo baxa ma faa'iidooyinka waxaa ugu sii faa'iideeyaa runtii dhaqaalihii kasoo baxay inuu beerdaroobin oo wax lagu daya kala naqdo waxaan kaloo sameeyaa dhanka ganacsiga hadday ahaa lahayd xoolaha ayaan geliyaa waana sii iibgeeyaa markaan intee malabaa ka soo saartaa labadii bilood ama bishiiba inteese sanduuqa hadda kuu diyaarsan nidaamkaygu waxaa waaye nidaam casri ah nidaamkii hore ma aha oo doolka la saarayay sanadiiq fiican waaye bishii maraan soo saaraa celcelis adiga konton liter ayaan ka helaa kontonkiina literkii waa soddon dollar marka isla markiina markuu soo baxaba soo fariisha marabka horaa laga qaataa muqdisho waa loo soo qaadaa gobolada soomaaliya inta badan waa u wada gaaraa inta kale waxaa loo qaadaa turkiga kenya dubay sacuudiya macaamiilaan leeyahay maadaama lasoo sheegay caqabado badan oo dhallinyaradii haysto ee kasoo qalin jibiyey jaamacadihii dalka waxaanu rabnaa in ee, xal la helo cabdiraxmaan balfalanqey dhallinyaro ahaan sidee u xallin kartaan shaqo yaraantan jirto ee dhallinyarada qaarkeed ay guri fadhi iska noqotay xal noocee ah aniga fikirkeyga waxay ila tahay een, dhalinyaro ahaan haddaan isku imaano waxaa loo baahan yahay dhaqaale dhaqaalahaas haddii dowladda ay xitaa dhalinyarada ku dhiirin gelin lahayd inay iyaga shaqo abuur iyo waxyaabo ay samaystaan ama fikiro kala duwan ay la yimaadaan in lagu dhiirigeliyo wax walba markaa qabanaysana waxaa kow caqabad kugu ah dhaqaale cabduqaadir ee sidaad maqlaysay waxaa laga wada dhawaajiyey in dhibaatooyin ay jiraan in xirfado kale lagu shaqeeyo in dadka qaarkood wax ay qorsheynayaan marka ka dhallinyaro ahaan sidee dhallinyaro ahaan loo xallin karaa dhibaatada jirto wallahi hor dabcan horta aaday u adag tahay in dhalinyaradii ay fikrad keento oo ay howlgeliyaan horta dabcan waa mid aada u adag qofka markuu jaamacad soo bartay waxa uu soo bartay waa theory inta badan Een, meeshii waxaa ka maqan iskuuladii een, farsamada gacanta oo kaleento haddii u jari lahaayeen waxay- waxaa jari lahayd een, fursado kale oo qofka ardayga uu heli lahaa qofkii gacanta kasoo baxay inuu xifrado ay dowladii bartay uu xifradahaas kale uu ku shaqo tago halka lagu joojin karo waxay tahay horta in la helo een, dugsiyadii ani sidaan sheegay een, ama iskuuladii lagu baran jiray een, farsamada gacanta way mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen saadaam axmed cadle cabdiraxmaan cali afrax iyo weliba ee cabdulqaadir daahir maxamed oo ka qaybgelayey ee dood ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha ardayda sanad walba ka baxaya jaamacadaha dalka ee aysan u diyaarsanayn shaqooyinka ku wajahan ee wixii ay barteen waxayna soo bandhigayeen xalalka u muuqda iyaga iyo weliba ee siyaabaha ay uga gudbi karayaan ee dhibaatadaasi wariyaheenna magaalada jowhar maryame sheekh cabdi ayaa doodaasi ku qabatay magaalada muqdisho oo inoo qaadaadhigaysay weli waxaad la socotaan radio ergo codadka ay dhegeystayaashu meelo kala duwan inooga soo duubeen ayaa dhegeystayaal qayb ka ah barnaamijkeena galabnimo iminkana aynu eegno deegaanka xeraale ee gobolka galguduud dhegeyste ayaa cod inooga soo duubay waxaana uu sheegayaa in kaneeco ay faraba'an ku hayso dadka deegaankaas oo aan heli karin adeegyo caafimaad iyo tasiilaad kale oo ku filan oo ay arrintan wax kaga qabanayaan waa sida uu leeyahay halo assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa raadiyo ergo iyo shaqaalihiisaba Ah, magacaygu waa maxamed xamari oo jooga degmada xeraala ku nool halkaas oo ka dala ka dallacday kaneeca malaria tiro badan oo aan haysan aanan haysan dawadeedii iyo hoygii laga geli lahaaba ayagoo dad badan oo haysan ama heli karin uu ku nool yahay kaneecadaas wixii laga geli lahaa iyo wixii aan dawaahay oo loo cuni lahaa midna marka si degdega in looga soo gaaro ayaana cabashadaas si degdega u gudbisaan ayaana ka codsanayna si degdegana loola soo gaaro ilaahay weynaa ka shukow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyste kale oo isna cod inooga soo duubay ee degmada buuhoodle ee gobolka togdheer waxa uu sheegayaa in roobkii dayrtu uu deegaanka ka da'ay oo barwaaqo ay ku sugan yihiin xoolodhaqatada miyiga iyo dadka ku nool magaaladuba laakiin ayax u baahan in wax laga qabto weliba in la buufiyo waa sida uu sheegaya ee dhegeystahani ayaa deegaankaasi ku habsaday dhegaystayaal sida badankiin aad wada xasuusan kartaanna waxaa jirtay warbixinno aan ka helnay deegaano ka tirsan somalilan oo ayuxu dhibaato ku hayay taas oo aynu idaacaddeenna ku baahinay toddobaadkii ina dhaafay bismi illaahi raxmaani raxiim waa yaasiin xaaji yuusuf waxaan ka soo hadlayaa gobolka buuhoodle roob wanaagsan baadaan nahay waa wanaagsannahay ayax baan nahaya fara badan fara badan waxaanu doonaynaa haddii dowladda jamhuuriyadda somalilan iyo wixii naga caawin karayaaba inay naga soo caawiyaan oo naga buufiyaan bahalka waa mahadsantiin adeergo mahadsanidin
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad maqlaysaan radio ergo waxaad inagala socotaan mawjadaha gaagaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqasho ee aynu uga hadalno arrimaha xanaanada xoolaha oo isku soo dubriday maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa dad xoolo dhaqato ah oo ku nool galbeedka degmada beledweyne oo ka cabanaya cudurro lo'da ka haya oo uu raafdilaaca iyo cabeebku ka mid yahay sidoo kale iyo weydiimihii dhakhtarka oo isna su'aalahan aan weydiinayno aan ku bilowno ibraahim xasan waa nin xoolo dhaqda ah waxa aanuu ku nool yahay tuulada nuur fanax oo galbeedka degmada beledweyne ku taalla waxa uu sheegayaa in lo'da uu ka hayo xanuun khadka telefoonka ayaanan kula xiriiray lo'da bulshada u badan xanuunka ku dhaca waa xanuunka lugaha meesha laga dabro kasii hooso qoobabka dadku waxay yidhaaheen say u badan yihiin tu'uye tu'uyena waxaan ku naqiinay inuu sacasi timaan uu xanuusto markuu xanuusto ou kaadiyo ou istaago kadibna daaqmadiisa iyo hungurigiisa sii raadsada ayaan ku naqiinay ma ahan iyohow daruurahan say u bilowdeenba waa sii dirsanaan wax oo laga mahaayo hadduu ilaahay ku dibin oo soo toos oo naga mahaayo adiga imisa neef buu ka hayaa xanuunkan lix kaalmood buu u hayaa lix kaalmood oo ilmaha loo lisaayo u hayaa hadda lix kaalmood oo u daran bili waa dhimeeyey dhabarkan waa laga hayaa laakiin hadda waxa u daran lugahaas meel dooq looga keeno male daaq looga keeno male lix kaalmoodna laguma mruufi karo jawaan marka waxaan ka codsanayn radio orga hadda kor waa lasoo xiriiray macnaha xiriirkii kor bad aqalad noqdaan umalayna marka sidaa hadda isoo wacday waa mahadsan tahay niyahow dhibkaasaa jiro aniga keligeyna mahan waa bulshada dhan oo ku nool gobolka nuurban ma cidiyuhu ka gelayaa xanuunku bal halkaa ii kala sharax halkeebuu ka qabanayaa qoobabka neefka qoobabka waxa waaye meesha dadku yidhaahiin raafka raafka meesha yidhaahiin oo labada qoob dhexdooda oo hilibka ah guudgaleen halkaasaa dildilaacaysa naadkuu dhimaamo ma awoodayo inuu socdo marka ma raaf dilaac ba raaf dilaac baan dhahnaa anagu iyo tuyina waa dhahnaa raaf dilaacna waa dhahnaa mida kale cabeeb waa dhahnaa wixii sidaan ku naqiinay oo ku arki jirnay ma ahan saaca afar laata saac ayuu ahaan jiray haddana waa sii faa-iidaya afar laata ma waa fitimaan dhow hadda adigu maxaa ku dayday marka wax ma isku dayday haba yaraatee aad kula tacaalaysa daawo waxaan ku dayay la yidhaaho midaan okifta la yidhaaho wax aan ku madayin taasaan ku durduray dhowr fitimaan baan duray taaka horeysa waan duray wax siyaada oo laga hayo male tayada daawada ma iska hubisa ha tayada daawada inkastoo dhakhaatiir aan loo geynin oon dhakhaatiir soo marin iyo xanaanada xoolaha soo marin hadda maanta meesha gobol igu dhow oo xanaanada xoolaha joogtaan raba inaan tago haddii aad ila soo xiriirteen waa mahadsan tihiin daawadan waa daawo iska iibiyo oo suuqa iska taalo iska soo iibsano wey moga daawa xanaanada xoolaha ama dhakhaatiir soo martay ma aha maxaa marka ula xiriiri weyday dhakhaatiirta kale ee xoolaha ee ama beledweyne ku sugan ama magaalooyinka kale kuu dhow wallahi dhakhaatiirta in la xiriirno waa rabne dhulka daad badan baa galay tulad badan baa kusoo guduma meel aan gaari ka raacno ama lug aan ku gaarino ma jirto si aan aan usoo raadinay ergo aan aan macnaha meel geerigoon u ahaynay haddana waa in lasii xiriirnaan jecelnahay haddii oo maaragtay sii faa-iido
bal haddaba su-aashaas waxaan weydiinay doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey afaw waxaana wax ka weydiinay bal raaf dilaacan ay xoolo dhaqatadu ka cabanayaan wakhtigan iyo sidoo kale cabeebka oo isaguna lo-da haya siyaabaha loola tacaali karo lugta lugaha oo bukooda ama qoobka neefka oo bukooda marka cudurkani waxaa maaragtay keena jermis baa keena jermiskaasi wuxuu ku dhacaa uu galaa labada cidiyood xoolaha maaragtay laba suuleyda la yidhaahdo oo ay ka mid tahay ari ariga iyo maaragtay looda marka wuxuu galaa marka labada cidiyood dhexdooda meesha ah haragga ku yaala ayaa maaragtay waxaa maaragtay jilciya biyaha roobka ayaa jilciya iyo dhiiqada iyo kaadida xoolaha marka ay ku jiraan meesha xerada ah marka meesha markii ay ay qoydo oo ay maaragtay saxarada iyo kaadidu gaaraan isla markaana uu taabto shay markaa mudi kara ama caws ha ahaada ama wax soo kaloo soo fiiqan ha ahaadaano markaas ayaa waxaa ka faa'iidaysta oo ku dhac oo gala jermis ayaa gala jermiskaasna inta badan way kala duwan yihiin jermisyada markaa keena laakiin nooca ugu badan ee markaa sahla waxaa ka mid ah laba nooc marka labadaa jermis waxay kala galaan ku kala dhacaan baan ujeedaa lo-da iyo iyo ariga marka markaan ku bilaabo nooca ku dhaca lo-da noocaasi wuxuu inta badan bilowdaa markii ay qoydo labada cidood dhexdooda hili maqaarka ah markuu qoyo ee ay wax taabtaan markaa dhaawacaya ayuu galaa maarata jermisku markaana infection ku dhalayaa marka kani wuxuu uga duwan yahay midka kale oo ariga aan ka sheekayn doono waxa weeye wuxuu uga duwan yahay infectionkaasi ma aha infection maaragtay baaha oo xoolaha marka lo-da ku baahaya ma aha laakiin waa infection uga dhacaya qaar ka mid a xoolaha markaas hadba sidii markaa neefku uu jaanaska marka u yimaado ama fursadda markaa dhaawaca labada cujiyo dhexdooda ay ku timaado markaana waxa weeye calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid a iyadoo markaa uu maaragtay neefkii cujiyihii macnaha uu ka bararo qoobkii ka bararo isla markaana uu markaa eh, dhutiyo markuu neefku uu maalmo joogana ee infectionkii sii ballaartana markaa meeshii ay maaragtay qurunsato oo markaa uu ur maaragtay markaa ay kas- ka timaado marka loo dhowaado oo markaa sanka loo dhoweeyo Eh, aan usoo gudbo xagga eh, daaweynta oo cudurka dhinaca marka laga hadlayo lo-da waxa weeye waxaa muhiim ah in la nadiifiyo oo meesha jermiski galay iyo maaragtay la nadiifiyo oo wixii wasaqa meesha laga saaro kadibna maaragtay ujida la jaro haddii markaa dheeraad ay tahay oo maaragtay si markaa ay u fududaato ama maaragtay sidii markaa daawadu u gaari lahayd ama se neefkuba uu markaa lugtiisu fiican dhulka ugu qaban lahayd waxaa kaloo marka la isticmaalaa haddii markaa cudurku uu sii ballaarto oo uu aad maaragtay lugtu ay maaragtay u maaragtay bararto antibiotic baa lagu duraa antibiotigaasina eh, waxaa wa- looga durayaa hilibka dhexdiisa baa laga siinayaa oo waxa weeye sintaa looga duraya ama qoorta looga duraya hadba markaa tii markaa markaa qofku uu markaa la fududaata marka eh, inta badanna maaragtay waxaa la isticmaalaa daawadaas muddo saddex maalmood ilaa shan maalmood baa la isticmaalaa daawada lagu durayana waxa weeye waa oxytetrac- oxytetracycline eh, ama oxo ay dadku isaga soo gaabsadaan marka daawadaasina waa maaragtay daawo fiican oo anfacaysa weeye markii ay maaragtay loo siiyo miisaankeeda loo siiyo iyo xoogga ay leedahay markii okay waayahay waayahay marka markaan ka hadalno cudurkan cabeebka lale la yidhaahdo oo inta badan eh, hadda dad badan ay ka hadleen inay maaragtay eh, dhibaatadiisu jirto waxa weye cudurkan cabeebka la yidhahdo horta waa cudur eh, sidaan hore usoo sheegay kamid a cudurrada aan dawada lahayn laakiin leh eh, talaal kale wey marka eh, waxaan rabaa marka inaan tilmaamo oo kale in talaalkan laftiisa cudurkani uusan lahayn hal talaal ma laha waxa weeye cudurkan ee la yidhaahdo cabeebku wuxuu waa wejiye badan yahay wuu wejiye badan yahay wuxuu leeyahay isagoo magacaas wata oo cabeebka magac la yidhaha wada wata ayuu haddana kala qabiil qabiil yahay oo eh, muuqaalkii waa iska wada cabeeb laakiin waxaa laga yaabaa eh, neef cabeebka hayo oo cabeebkii caadi laleeyahay waa cabeeb baa hayo Eh, xoolo kale oo meel kale oo isla degmada dhinac kale ka jooga iyaduna cabeebka waa leeyahay la leeyahay in haddana labada cabeeb aysan isku qabiil hayna laga yaabo magaca cabe- qabiil- cabeebkay wadaagaan laakiin isku qabiil maaha macnaha wa- waa marka maadaama isku qabiil lahayn eh, tallaalka macnaha mid loogu talagalay ka kale waxba kama anfacayo marka eh, nidaam wuxuu u baahan yahay marka saa daraaddeed eh, nidaam dawladeed oo wuxuu u baahan yahay baara noocyada kala duwan ee ee cabeebka ah ee waddanka jira kadibna marka uu u keena ee, tallaaladii marka ku habboonaa mid walba oo gaar ah ee cudur- cuduradaas cabeebka kamid ah marka ee, waa ilaa waxaa la sheegaa afar noocaa la sheegaa waxaa la sheegaa oo kamid a ee, noocyada cabeeb kamid a marka mid walbaana wuxuu leeyahay ee, tala- tallaal gooni uu leeyahay marka hawl adag wey ee, u baahan in nidaam dawladnimo maaragtay lagu raadiyo oo la ogaado noocyada kala duwan kadibna loo soo loo soo diyaariyo ee cabe- ee, tallaalkooda kala duwan dhibaatooyinka uu leeyahay iyo qaababka uu xoolaha ugu dhaco horta ninka le macnaha ee, cudurkan marka laga hadlayo ee, ee, cabeebka la yidhaahdo wuxuu ku dhacaa xoolaha maaragtay dhammaantood ee, laba laba cijileyda la yidhahdo laba cijiley laba raafleyda sida lo-da iyo ariga iyo raafleyda idaha iyo dhamaan maaragtay eh, laba cij- aad ogaarta ma xataa lafteeda laba cijileyda ah dhammaantood wuu ku dhacaa waa garta Eh, marka eh, kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar xoolaha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha haddaad tahay xoolo dhaqde aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu reeb fariintaada oo cod ah lambarka gaaban laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ah ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideena oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobabka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
weli waxaad la socotaan redio ergo iminkana waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab waxaa inoo soo jeedinaya maxamed xasan
kulanti wacna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee haqabeelka cuntada ayaa waxaan ku eegaynaa bal warbixinno gobollo kala duwan ka imaanaya oo aan kaga warramayno bal xaaladda wax soo saarka cunnada iyo qaybtii talada khabiirka oo aan iyana maanta ku eegayno isticmaalka digada iyo barwaaqeeyaha xilliyadan hore ee ay beeruhu baxayaan maanta oo ah lix iyo tobanka bisha oktoobar waa maalinta caalamiga ah ee cunnada adduunka haddaba abaarihii sannado badan lasoo dhaafay iyo dagaalada ayaa hoos u dhigay wax soo saarkii beeraleyda soomaalida leyle cabdi maxamed ayaa waxaynoo haysaa warbixin aan ku eegayno bal xaaladda wax soo saarka beeraha waxaa ku tiirsan dad badan oo soomaaliyeed oo aan qaban shaqooyin kale waxay abuurtaan khudaar geedmiroodyo iyo dalagyada cunnada ee waddanka ka soo baxa beeruhu waxay u yihiin isha kaliya ee dhaqaale ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay waxay beeruhu isugu jiraan kuwo ku baxa biyaha webiga iyo kuwo ku baxa roobka ama waraabka haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta qaramada midoobey ee u aseysay cunnada adduunka waxaana warbixintan ugu kuurgalaynaa sida beeraleyda soomaaliyeed ay ugu tiirsan yihiin dalagyada ay beertaan waxaa dalagyadaas ay u isticmaalaan in qaarkood ay suuqa geeyaan si iidaanka iyo waxyaabaha kale ee nolosha ay u baahan yihiin ay ugu iibsadaan lacagta ay ka helaan haddaba wariyayaasheenna maxamed saalax axmed sabriye iyo ilyaas cabdi cali ayaa la kulmay qaar ka tirsan beeraleyda oo kala jooga deegaano kala duwan waxaan ku hormaraynaa degmada afgooye oo beeraley uu kula kulmay axmed sabriye waxa uu weydiinayaa waxay noloshooda kaga dhigan tahay in beeraley ay ahaadaan iyaha qabeelka cunnadooda cabdisiidow waa la yidhaah waxaan ku jiraa lixdan sano waxaan beeraley ahay ilaa iyo soddomiyo sano dalagga macnaha sida galeyda oo kale macnaha cunti ayaa loo isticmaalaa sida khudaarta oo kalena macnaha biilka guriga ayaa loo isticmaalaa marka dalag ahaan marka aan fiirino geley keliya miyaad ku eg tahay mise digirtii waad soo saartaan tabcaa digiraan tabcaa khudaaraan tabcaa wax walbaan tabcaa adiga oo beerahaasba ka mid ah sisin allah ka dhigo wax walbaan tacabnaa sideed u kala bixisay marka meeqa ayaad suuqa geysay meeqa ayaad se adiga isticmaashay markaan u baahdo markii beeraha oo la gaaro waqtiyadan oo kale inaa galeyda la geeyo toban ama toban iyo shan noor camal la geeyo oo beerihii lagu maalgeliyo oo lagu falo oo ma aragtay adduunya lagu qabsado saas waaye intii aad ku guda jirtay wax soo saarka dalagga maxaad nooga sheegi kartaa khasaarihii ugu darnaa ee ebid ku soo gaara oo aad la kulanto jirtaa mar oo beeraha oon waxba ka baxaynin oon mad makiinaysay oo aad dad shaqaalo gelisiyo oo waxba ka baxaynin waa jirtaa marna waxaa jira adoo shaqa oo shaqaalo gelisiyo ood makiinaysto wax badan ilaahay kaa siinaya waa iska jiraa marba waa si makasta ade waa gugana ugu dambeysay waaye inaad beeraley ahaato marka ma dabartaa noloshaada oo ma ku filan tahay caadi waa haa inaan beeraley ahaado oona ka bixin beertaas micnaha waaba jeclahay waana kusoo korayo waana ku dhaqmaa dadkii oo dadkayga ahaybaa beerahaas gacanta iga saareenba inaan ka tagana dooli maayo beerahaas waa gartay ee, rajadaadu maxay tahay sanadkan maadaama dayrtii la galay wixii aan beero siduu ilaahay kusoo bixiyo ayaan rajo ka qabnaa sabab laakiin maanta sanadka ah roobka waa noo da-ay wax fiican baan filnayn hadduu ilaahay yiraa webigan waa noo joogaa yara muuse waxaan bilaabay howlaha beeraha kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii dalagyada aad si gaar ah marka sanad walba u beerto maxaad nooga sheegi kartaa hiliga deerka waxaan beeraa had waxaan beernaa moordi iyo sisin xilliyada kalena geley iyo digir iyo bocor iyo nyaanyo iyo waa gartay marka sidii loogu baahnaa miyey kugu soo go-aan dalagyada aad beerato marba nasiib waa mar wax mahelayso roob weyti ayaa jir sida hiligan fasalka aan guuga oon soo dhaafnay oo kale marba nasiib waayo mar meeqo kiish oo dalagyada aad beeratay ama fuusto ayaa kuu soo baxay markii ugu dambeysay markii igu dambeysay waxaa ii soo baxay ugu yaraan shan iyo toban loor oo dhaay ah oo geley ah iyo afar loor oo digir ah sidee ayaad u kala qaybisay ma qaar suuqa aad geysay baa jira oo aad sii iib geysay mise weli keed unbay ku yaalaan may qaar maanaa digirta iyo waa beeranaa waa biilanaa sida galeyta oo kale waa keedsanaa marka kaasi waxa uu ahaa axmed sabriye oo wareysanayay beeraley ka tirsan kuwa degmada afgooye beeraleyda degmada afgooye iyo deegaano kale oo webiyadu ay maraan ka sokow waxaa jira beeraley kale oo biyaha roobka ama waraabka wax ku beerta deegaanada puntland webi ma uu maro hase yeeshee waxaa jira beeraley dalagyo kala duwan ka soo saara wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax jaamac ayaa la kulmay qaar ka tirsan dad beero ku leh duleedka magaalada garawe anigu cunto ahaan waa ugu tiirsanahay lacag ahaanna waa ugu tiirsanahay faa'iido fada badanna waan ka helaa markii aan beertayda ay si fiican iigu baxdo hadba wixii beerta wixii la geliyey baa laga helaa faa'iido magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabado lagu soo bandhigayay wax soo saarka waddanka haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa iliyaas cabdi cali ayaa la kulmay mid ka mid ah beeraleyda kasoo qayb galay bandhiga halkaa lagu sameynayo nolosha qoyskygeyga aad bay kor ugu qaaday nolosha qoyskayga aad bay kor boqol kiiba boqol u qaaday dalaggaa eryar markaan beertay waxyaabahay kaa caawiso inaad wax beerataa adiga iyo qoyskaaga iyo dadka deegaankaaga maxay yihiin baahiyaha oo dhan bay naga daboolaan baahiyahay kaa daboosho haddii aad noo sheegto dee aw xaasku had iyo jeer raashin buu baahan yahay qax buu u baahan yahay had iyo jeer dameer baa u raran shabab magaalun baa la geeyaa markaa wixii loo baahdo oo aradbeel hadday tahay urquun hadday tahay yaa lasoo siistaa aada ayay umahadsan tahay leyla oo warbixintaas inala socodsiinaysay iminkana waa dhinacii talada khabiirka waxaanan maanta ku eegaynaa isticmaalka digada xoolaha ama xawayaanka kale sida ay muhiim ugu tahay dalagyada baxaya waa tan aamine cismaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah kana tirsan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo fadhigeeduna waa magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waqti dheer qofka beeraleyda waxaa laga yaaba inuu hektar heesto ama laba hektar heesto ama dhowr tacab heesto ama dhowr jibaal waqti dheer beeranayo oo ku celcelinayo mar walbana geedkaas ama dalagan oo beeranayo nafaqadu oo kala baxaayey nafaqadii ka isticmaalayey soo dalagiina waa ka qaadanay wixii kaleetoodoo calaf iyo qashin beerta ku hari lahaa noo nafaqay lahaa intaba waa ka qaadanay maadaama dhulka isticmaalkiisa ee batay dhulka wuu duugoobayaa nafaqadiisiina waa yaraanaysaa soo markii in bacrimin loo sameeyo ama diga xoola dib loo isticmaalo waa asaasiya waxay u tahay korinshaha geedka iyo iyo maxaa la dhahaa iyo nafaqadiisa iyo tayada oo yeelanayo mirti ama abuuradii kasoo baxay lahaa beerta taasi waxay ahayd aamine cismaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa ayna ugu dambeysay barnaamijkeennii beeraha anigoo maxamed xasan ayaa isugu kiin soo dubariday waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadeydii